kulan howleedka maqaamka caasimada ee hanaanka reedanfiiryowka dastuurka oo yahay qaban qaabida wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka dowlada federaalk soomaaliya yasi qoto dheer lunkukudawe maqaamka caasimada iyo xulashooyinka caasimadeed ee miiska saaran ee linshal doorow si lunxulo nooca ankahabo ku qaybgalyaalka kulankiyo doodkuweeldhadi dhammaan sadiida xulisha si oo an qaadaan hal xulish oo ku mid eh dhammaan qodobada lahajeedi furitaanka kulanka waybaha ku qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka dowlada federaalk soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka xokayaha joogtada ee wasaaradda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir la taliyaga madaweynaha arrimo dastuurka dowlada federaalk soomaaliya gudoomiyaha bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka dowlada federaalk soomaaliya xasan macalin iyo sheegay in xukuumadda danqaran iyo ku-goonta ini muqdishoe weeldhata maqaaman gaare dadweynaha ama muwaadinka magaalada muqdisho caasimada degan ayaa waxaa lagala tashanaya marka ugu horeysa workshopkaan u samaysan yahay maqaamka nooca ay qaadan lahaayeen taladooda in la qaado raayigooda la qaado waxaan maraynaa xaalad gabagaba ah waxaa kutusinaya la sheegay dastuurkii afar jabtar ama afar cutub in la gudbay cutubkii shanaad hadda la guda galay oo maqaamka muqdisho iyo caasimada la rabo in go-aan looga gaaro taladiinana aan looga maalmin marka nasiib wanaag ha ku dheeraato maalinku habeenka ha ku dheeraato muqdisho laakiin waxay joogtaa gabagabo go-aanka looga gaari lahaa fursadii ayaa maanta taagan aniga waxaan qabaa runta sidaan is leeyahay kelmadeedii horena ku jirtay dhammaanteed qolo gooniya ma ah qof kasta oo muqdisho degan oo muwaadin ku ah ayaa u baahan inuu runtii uu matalaad helo caasimadanuna ay maqaam ay yeesho qof walba oo degan ee ku nool qofku meeshuu rabaa kusoo dhasho anigu xeel qur baan kusoo dhashay laakiin magaalada aad ku nooshahay ee caasimada hadda noqonaysa inay maqaam yeesho oo ay matalaad yeesho adiga dan buu ku jirtaa marka qof walba waa inuu dantaas ka shaqeeya waay muwaadinnimaduna muwaadinnimo waxaa leedahay qofku horta inuu xuquuq leeyahay la aqoonsan yahay sharci la aqoonsan yahay magaaladay ka bilaabtaa city lidalika waxaa la yidhaha citizenship waxay ka bilaabataa magaalay ka bilaabataa muwaadin ma noqon kartid oo nationka uma gudbi karta qaranka adigoona cityga magaalada kasoo bila